waaxda nabadgelyada gudaha ee maraykanka ee homeland security ayaa qoraal iimail ah oo ay la wadaagtay v o a ku xaqiijisay inay jiri doonaan laba isbeddel oo muhiim ah oo ku saabsan habka loo qaabilayo magangelyo doonka ku sugan xadka waqooyi ee maraykanka isbeddelka koowaad ayaa ah in dadka soo gelaya ay soo bandhigaan dukumentiyada markhaatiyada iyo caddaymaha kale ee lagu kalsoonaan karo marka ugu horreysa ay isdhiibaan ee la baarayo dadka ayaa markii hore awoodi jiray in ay dib u dhigtaan baaritaanka iyo waraysiga si ay u soo ururiyaan macluumaadka ay u baahan yihiin si ay u muujiyaan in ay buuxiyeen shuruudaha qaabilaadda magangelyo doonka isbeddelka labaad ayaa yaraynaya wakhtiga uu qofku xaqa u leeyahay inuu la tashado qareen isbeddelkan oo dhaqan galay arbacadii ayaa qofka magangelyadoonka ah waxa uu siin doonaa ugu yaraan afar saacadood oo ku helo caawimaad dhinaca sharciga ka hor waraysigiisa koowaad mid la mida isbeddelkan ayaa hore looga sameeyey xadka maraykanka iyo mexico bishii juun si loo xakameeyo tirada codsiyada magangelyadoonka heshiiskan la xidhiidha dadka magangelyadoonka ah ee u dhexeeya maraykanka iyo kanada ayaa la saxeexay sanadkii labadii kun iyo labadii waxaana la ballaadhiyey sanadkii labadii kun iyo saddex iyo labaatankii heshiiskaasi waxa uu mas-uuliyadda koowaad saarayaa dalka uu qofku marka hore yimaado ee uu soo caga dhigto haddii aanu qofku caddaynin in uu ka codsaday magangelyo gudaha kanada ka hor inta aanu soo gelin maraykanka waxaa laga yaabaa in loo celiyo kanada haddii aanay jirin sabab ka reebaysa dadka laga reebay ee aanu sharcigani saamayn doonin ayaa ah carruurta aan lala soconin iyo dad kale qaraabo ku nool maraykanka sidoo kale dadka ka gudba maraykanka ee iska dhiiba kanada ayaa lagu soo celinayaa maraykanka iyada oo la adeegsanayo xeerkan heshiiska sida ay waaxda amniga gudaha ee maraykanku ay sheegtay isbeddeladan ayaa la filayaa inay fududeeyaan in si dhaqso ah loo habayn karo loona kala saari karo dadka ka gudbaya xadka maraykanka iyo kanada oo ka kooban siddeed kun iyo siddeed boqol iyo sagaashan kilomitir halkaasoo tirada dadka ka gudbaysa xadka ay korodhay sanadkan ilaa iyo bishii juune sanadkan labadii kun iyo afar iyo labaatanka ciidamada xadka maraykanka ayaa la kulmay lix iyo toban kun iyo afar boqol iyo sagaal iyo konton qof oo si sharci darra ah uga gudbaya xadka maraykanka iyo kanada tirada ayaa sanadkii hore ahayd toban kun iyo labaatan qof iyadooo sanadkii kasii horreeyey ee labadii kun iyo labaiyo labaatankiina ay ka gudbeen laba kun iyo laba boqol oo qof waaxda amniga gudaha ee maraykanka ayaa sheegtay in isbeddeladan ay yihiin kuwo habraac ah iyo maamuuska oo keliya ah iyada oo aan wax faahfaahin ah oo dheeraad ah laga bixinin